ismaaciil-aad ayaa u mahadsan tahay dagaalkan ayaa saaka waa berigii waxa uu ka bilowday kadib markii iska horimaad uu dhex maray ciidamo ka tirsan puntland iyo maleeshiya beeleed daacad u ah guddoomiyihii hore ee gobolka bari cabdisamed gallan oo kow iyo labaatanka bishan juun ee aynu ku jiro soo gaaray degmada carmo oo boqol kilomitr u jirta magaalada boosaaso isaga oo wata ciidamo iyo gaadiid technica ah dadka deegaanka dadka deegaanka barookle oo duleedka magaalada carmo ah oo dhul beeraley ah oo aan la xiriiray ayaa waxa ay ii sheegeen in dhinacyada dagaalamay ay isu adeegsadeen saaka waa berigii hubka culus ee lidka diyaaradaha ee loo yaqaan antitergraf oo aysan jirin israsaasayn kafool kafool ah oo dhex martay ciidamada puntland iyo maleeshiyada uu hogaaminayo guddoomiyihii hore ee gobolka bari cabdisamed gallan waxaa kaloo ay ii xaqiijiyeen in dagaalku uu iminka joogsaday isla markaasna aysan jirin ciidamo ishor fadhiya ciidamada puntlandna ay ku noqdeen fariisinkoodii hore ee agagaarka degmada carmo meel laamiga ah deegaanka suurile waxaa kaloo ii sheegeen in gallan iyo maleeshiyada daacadda u ahna ay ku sugan yihiin deegaanka barookle ilaa hadda wax khasaare ah oo ka dhacay ma jiraan marka israsaasayntaa labada dhinac dhex martay oo adog tahay adigu way jiraan dhinacyada dagaalama wararay sheegayaan gaadiid technica ah in dawladda laga gubay dawladda sidoo kale ayay sheeganaysaa laakiin ma jiraan dhaawacyo iyo dhimasho waxaan kaloo ismaaciil oo la xiriiray goobaha caafimaadka ee ku teedsan ama ka tirsan gobolka bari ee goobaha wax ka dhaceen dhaawac iyo dhimasho iima sheegin soo gaaray marka khasaaraha dagaalku wuu yar yahay ciidamada ishelana waxay ahaayeen labo maaragtay sahan bay ahaayeen waana isxabadeeyeen weliba laba kilomitr meelahaas ay isu jireen hubka culus bay isu adeegsadeen waan gartay cabdisamed gallan guddoomiyihii hore gobolka bari buu ahaa saan igu maqaala ah isaga maxaa keenay inuu mucaarad noqdo inuu ciidamadan maleeshiyada intuu abaabulo u yimaado dee meel saa u istraatiiji ah oo boosaaso dee masaafadaas sheegtay u jirta ismaaciil waxaa jirtay kowda kowdii bisha labaad ee laba kun iyo lix iyo toban oo isla sanadkaana in magaalada boosaaso oo mudaharaad ka dhacay dhalinyaro iyo haweeney waxsaas ay sameeyeen kadibna dawladdu ay mudaharaadkaas galan ku eedeysay isla markaasna ay weerar ku qaaday guriga uu ka deganaa magaalada boosaaso gaadiid technica a uu leeyahay ay la wareegtay galan waxa uu ka baxay magaalada boosaaso wixii intaa ka dambeeyena waxa uu ku sugnaa dhulka rafka ah ee ka durugsan laamiga waxa uu ku jiray abaabul ciidan kadibna kow iyo labaatankii bishaan ayuu soo gaaray degmada carmo marka halkaas wax macnaha dhiba iyo wax iska horimaadi kama dhicin waa lagu soo dhaweeyey deegaan ahaanna waa halka uu macnaha kasoo jeedo laakiin waxaa dhacday intaas kadib in dawladda puntland ay samayso abaabul ciidan ciidamo ayaa waxay kasoo baxeen magaalooyinka puntland waxa ay fariisteen aagaga degmada carmo hase ahaatee waxaa soo gaaray degmada carmo wasiiro iyo salaadiin kasoo jeeda beesha gallan kuwaas oo wadahadal la galay sameeyey dawladdana hakad geliyay inaysan weerar kusoo qaadin isagana waxa ay ku qanciyeen inuu dib uga baxo deegaanka carmo waxa uu tegay meel dhowr iyo toban kilomitr u jirta oo la dhaho deegaanka barookle halkaas oo uu habeennimadii xali joogay waxaa xusid mudan ismaaciilow xilliga dagaalku uu ka dhacayay deegaanka barookle ee saakay waxaa ku waaberiistay isimo waxgarad iyo wasiiro uu kamid yahay doctor shire xaaji faarax wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee puntland kuwaas oo horey ugu guuleystay in master galan uu ka baxo deegaanka carmo iminkana waday in arrinta wadahadal lagu dhameeyo mar aan la xiriiray doctor shire waxa uu ii sheegay in imi iminka aysan jirin wax dagaala oo socda arrintana ay wadahadal iyo is-afgarad rabaan inay ku dhameeyaan ciidamo is-hor fadhiyaana aysan jirin wax habada oo socdaana aysan iminka jirin